kuwa dacwdaane midnaan caynaynine oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan caynaynine oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka
bismi illaahi raxmaan iraxiim asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba saacadan oo kale aad kala socotaan raadiyaha asanguni mowjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartiisa dhooble iyo nawaaxigeeda dhegaystayaal barnaamijka caafimaadka alaba waxaa idiin soo diyaariya islamarkaana idinla socodsiiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan barnaamijka caafimaadka waxaan uga hadlaynaa hadduu allaha agooda laydmo qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada dhoobley oo ka warbixiyey saamaynta haweenka ay kala kulmi karaan ku dhalidda guryaha iyo in aynan booqanin xarumaha caafimaad xilliga dhalmada ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan caynaynine oo caradina hala iseeyo ururka caafimaadka
iyadoo ay jiraan xarumo caafimaad oo loogu talagalay in loogu adeego hooyada iyo dhallaanka ayaa haddana waxaa jira haween badan oo soomaaliyeed ah oo xilliga dhalmada aan tegin goobaha caafimaadka kana doorbida inay guryaha ku dhalaan iyagoo adeegsanaya umuliso dhaqameed waxa ayna haweenka guryaha ku umulaa qaarkood ah ay la kulmaan caqabado kala duwan sida in hooyadaasi ay dhiig baxdo iyo in aysan wakhtigaasi helin adeegii caafimaad ee ay u baahnayd inta badan dumarka ku nool meelaha meyiga ah iyo deegaanada aan horumarsanayn waxaa adag in ay fahmaan muhiimadda ay leedahay in ay ku dhalaan xarun caafimaad haddaba ugu horreyn waxaan wax ka weydiiyey arrinkan qaar ka mid ah haweenka ku umula guryaha islamarkaana ah dhibaatooyin la kulmay xilliga dhalmada soo dhowo walaal magacaagii u bilow walaal falis cabdicali dhahaa waa maxay dhibaatooyinka ay kala kulmaan haweenka xilliga ee dhalmada gaalaan xaafadda boosnia oo kaleeto dhakhaatiir ma lahan oo isbitaalku ma yaalo galoofis ma haysanoo kaleeto sida qofka markuu foosho xaata haddii qof oo foosha waa iska kadis waxaa la dhahaa fooliya mantagba kuma simaan sooma meeshaa rabtid marka ma haysano galofis sida maxay ahayda ii sheegay manqaskii sakiimadii wixii ciyaalka looga jiray xuduntoo kaleeto marka waa iska dareemi kartaa dee dad tabar yar oo haddana aan wax dhakhaatiira iyo wax isbitaala midna agtooda ku oolin ma fiicna hadee ma jecelin anaga waxaan jeclaan lahayn in oo maxay ahayda meel dhakhtar aan ku dhallo oo waxaan diidanahay inaan meel iska ilmihii waxaa laga yaabaa inuu caafimaad darro cunigii ku dhacdo islaantii u mulaysa inay dhiig baxdaa laga yaabaa oo waa iska dareemi kartaa ilmihii caafimaad daraa ku dhaciyo naqaska iskaga dhagaaya marka waxaan u baahnaan lahayn gargar oo gaargaar oo xagga maxay ahayd caafimaadka sida ambalaastoo kaleeta annaga lambarkeeda ma heeno dareemi kartaa cunug ku dhashay dhakhtar iyo ilmo meel iskaga dhashay umulso soomaaliya oo kaleeto inayna isku caafimaad ahayn cunuga markii uu isbitaal ku dhasho oo dhakhtar ku dhasho waa cunug dhammaystiran oo caafimaadkiisa la ogaaday laakiin ilmuhu hadduu iskaga dhashay meel baadiyoo kaleeto isku caafimaad ma noqon karaan marka nafaqooyin buu helayaa qofka markuu ku dhasho meel goob caafimaad sidoo kaleeto cunuga ku dhashay goob caafimaad wuxuu helayaa tallaal dhammaystiran oo loogu talagalay ciyaalka markay dhashaan in la tallaalo waa tahay walaal ma jiraan hooyooyin dhibaato kala kulmay arrintan haa in badan baa dhacda qofka dhiig bax baa ku imaan kara oo wuu xanuunsadaa oo ku jiran ilmihii lagu dhalay xaafadda caafimaad ma haysto waa iska dareemi kartaa bukaan buu noqon ku dhashay caafimaad daradiisa waa dareemi kartaa marka ilmaha ku dhashay isbitaalka mar walba waxaan leeyahay inayna isku mid ahayn sidoo kale waxaa laga waxaa dhacda inay foosha ayna qabato xiliyo kala jaban ah sida duhurkii xilliga sideed saac iyo qoraxda ay kulushahay oo kale sida habeenkii sideed saac oo kaleeta ama ilaa toddoba saac lix saac iyo bar meelahaas oo hadhowdiina aadan ambalaasna lambar ka haynin meel kaloo dhakhtarana uusan kuu dhoweyn oo maxay ahayde saas aad ugu rafaadid ciladaas haween intee la eg ayaa caqabada nuucan ah la kulma xilliga ee ay dhalmada ee u malisa dhaqameedyada ay la kulmaan qof xilligaasoo kaleta dhalay oo rafaadkaas haysto oo ambalaas aan lahayn qof iska miskiin oo uu yahay marka in badan way dhacdaa haddoo kaleta hadda waad aragtaa meesha aan taagtaagannahay qof baa ku dhashay hadda gurigaas aa arkayso maanta waan weynay maxay ahayde dharkaas meesha tuuran saabuunta lagu dhaqi lahaa ilaa baafka ma haysato waa qof miskiina annagana wax kaloon ku caawino weyn ma heyno sidoo kaleta waxaa jirta maxay ahayde qofka markii hadda uu gaari lagu qaadoo kaleeto ma haysto waa qof miskiina dadkiina wax weyn ma haystaan ayaga waa isku wada mid
ma jiraan hooyooyin dhibaato kala kulmay umalis dhaqmeedyada haa way jiraanoo waxaa jira mar kasta anoo xaamilo ah oo maxay ahayde sagaalkii aan dhammaysanin yaa mar walba aan isbitaalka ku ordaa oo gaadhi aan awoodeyda ahayn aan raacaa marka waxaana helin markaasna sababtaas waxaa keentay markaan xaamilada yar ahaa ama uurkeyga u yaraa dee daawooyinkii iyo sidii tallaaladii iyo waxyaalihii loo baahnaa maxay ahayde daryeelka ahaa baan helin aniga waxaa la yidhahdaa ubax xasan salaad baa la yidhahdaa waxa ay tahay dhiigbax iyo caafimaad la-aan daryeel la-aan iyo maxay ahayde wax u imaanaya oo maarata xilligeeda ay dhalahayaan soo kormeeraya iyo u imaanaya oo wax weydiisanaya oo wax weydiinaya oo gaari lagu qaada lacalla haddii ay foosh qabato xitaa lagu qaada ma laha waxaa weeyaan waxaan meeshan caqabada ugu daran waa gaari la-aanta aan kuu sheegay daryeel la-aanta aan kuu sheegay hooy la-aan nafaqa la-aan maxay ahayday ilaa iyo dee waxyaabo badan oo maxay ahayday aan halkan kusoo koobi karin baa maxay ahayday kala kuma kala kulanaa meeshan aniga hadda oo kaleeto hadda meeshan waan ku dhalay habeenkan dhalay waan ku dhiig baxay gaari waan waaye la igu qaado marka waxaa weeyaan waxaan ka codsanaynaa dee in sida ugu dhaqsaha badan dadka sharafta le ee na codsanaya singooni raadiyo singooni waxaan ka codsanaynaa inay codkaanaga si fiican ay usii gaadhsiiyaan bulshada ma jiraan hooyooyin dhibaato kala kulmay arrintan waxaan kala kulannay oo kaleeto qofka maxay ahayde markay dhasho wax dabka loo saaro dad aan haysanin baa jiro marka waxaa weeyaan waxyaabo badan baan wallaahi oo yaa naga naga dhiman aan uga baahannahay bulshada dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta degmada dhooble ayaa ka warbixiyey saameynta haweenka ay kala kulmi karaan ku dhalidda guryaha iyagoo sheegay in ay jiraan haween guryaha ku dhala oo weli aan fahmin muhiimadda ay leedahay in ay tagaan goobaha caafimaad waxa ayna sidoo kale sheegeen inay jiraan caqabado ay la kulmaan dumarka guryaha ku dhala bismillahi raxmaan raxiim ee doctor soo dhow magacaaga u bilow marka hore ee waxaad sharxaad iga siisaa ee dhibaatada ay kala kulmi karaan haweenka ee ku dhala guryaha caqabadaha islamarkaa ay kala kulmi karaan haddii aysan ku dhalin xarun caafimaad
anigu magacayga waa maxamed cabdulaahi haweenka oo xaafadda ku dhalaan halisteeda horta way badantaha biryaha damba isbitaaladii soo batay iyo takhaatiirta iyo wax walba in haweenka ay guriga ku dhalaan waxaa waaye waa waa arrin aan loo baahnayn waaye hadda waqti xaadirka hadda lagu jiro khaasatan meelaha ee ka maamulka badan ama ka xooga badan ee wadanka hadda aan ku noolnahay ee soomaaliya in xaafad ay haween ku dhasho waaba waxay noqonaysaa in oon dhalashada la siinin cunuga oo tallaalka lagu cariiriyo oo wixii kaloo adeegoo hellehel laga lagu saaro ninkii ka shaqaynayo asagana inuu xaafad wareega u ahaa amase maxay ahayd inuu daryeelo u ahaada loo baahnaa asaga naftiisa in shaqadaba laga ceeri laga yaabo ama waanin laga saxiixa ama la dabagala ama waxaasoo dhan baa meesha ayaa horta ayaa ku idlaanaysa markii xaafadda ay ku dhasho markaan ka hadlaya dowladaha kale ama meelaha kale oo aada mataqaana arrinta xoogga looga saaray intaanay islaanta ku dhalin horta ee isbitaalka oo dhalmada ka horeysa waxaa la rabaa inay afar booqasho tagta xarunta caafimaadka xaruntaas ayada oo afarta jeer oo booqasho inay dhammaysata la rabo ka hor intaysan umulin horteed ayaa lagu ogyahay xaaladdeeda caafimaad siday tahay oo dhiiggeeda lagu kontaroolaa oo sokorta macaanka lagu kontaroolaa oo maxay ahaydii dhiigyarida lagu kontaroolaa wax walba ayaa baaritaankaas almaya infecshonada iyo wax walba marka taas nafteed waxay caddaynaysaa in haddii islaan dhiiggeri ku jirto ay tahay inta aysan dhalin horteed loo macnaha laga feejignaado oo markay dhasho sidii dhiig loogu shubi lahaa iyo nidaamkaas ee, ama intaysan dhalin horteedba loogu shubi lahaa sifa dhiig ku filan ay u hesho intaysan dhalin horteed marka arrintaas horta waa arrinta xilliga dhalmada horteed in loo baahan yahay islaanta ay marta afarta booqasho isbitaalka tagto oo kaar uurey loo sameeyo oo jakinkaas ay marto afartaas booqasho kadibna waxaa loo baahan yahay inay isbitaalka ay kusoo dhasho marka haddii marka guryaha ay ku dhalaan haweenka saameynta ayay leedahay in mataqaanaa wax badanna saameynta guryaha markay haweenka ku dhalaan waxaa waaya aad bay u fara badan yihiinba qaar meelahan sheegaya haddii ay tahay oo cunugii dhalasho la siin lahay in dhalashada loo diido in mataqaanaa cunuga tallaalkiisa iyo wixiisoo dhan ay si fudud mataqaanaa ay ku inqaabaan maxay aheedii waxaa kulli ka daran caafimaad la-aantay iyo wax walba ayaa meeshaas horta imaanaya marka taas marka waxaa looga hortagayaa in ay kusoo dhalaan guryaha ay kusoo dhalaanayaa ee xa- isbitaalka lagu soo dhaliyo ayaa mar walbaba iyo goor walbaba muhiim ah marka dhibaatada ka dhalan karta haddaan macnaha ka taabto mid iyo laba waxaa ka dhalan karta khatar caafimaad a ka dhalan karta umulidda qofka umulaya horta ilaahayaa naftiisa haayo ha ahaatee waa ka khatar badan yahay qofka aan umuli haynin isagaa ka khatar badan dhiig baxaa jira maxay aheedii usugo a imaan karo waxay aheedii cunugii ayaa mataqaanaa hawamareenkiisa xiran yaa dhalan karo maxay aheedii ama cunugyaaba dhalan waayn kara marka oo in meesha abration looga baahdaale marka qof abration u baahan oo cunugii qalloocon yahay dadban yahay haddaad tiraahdi xaafadan ku dhalinaya hadde meeshaas waa wixii ka imaan kara waa la garanayaa geeriyaa ka imaan karta aad iyo aad oo cunugii iyo hooyadiisba ah marka dhibaatada horta ee guryaha lagu ku dhalin macnaha lagu dhalinaya haweenku aad ay u badan yihiin waxyaalaha ka yaryarna waxaa waaya oo infectionada jira qofan macnaha meelana nadiif ahayn baa laga yaabaa in lagu dhaliyo qofan nadiif ahayn baa laga yaabaa inuu ka dhaliyo marka haddana xaafadda ay noqoto marka infectionadaas ayaa jira cunugyaa laga yaabaa xaaladiisa in xaalad kale nuuc kale uu ku dhasho oo dhakhtar u baahan lahaa laakiin si yaanan la ogeen oo intii laga dhaliya aan waxba mataqaanaa la siinin marka naas nuujintiyaa ka mid oo cunugii in markuu dhashaba naaski la siin waayo daryeel fara badan oo la soo koobi karin xadidaadkii dhiigbaxa ku jira waxaasoo dhan oo mataqaanaa daryeelka faraha badan oon la soo koobi karin ayay waayeysaa horta markay ku dhasho islaanta xaafadda ay ku dhalato waa tahay ee digtore hooyada iyo cunugaba ee saameyn miyay ku yeelan kartaa marka ee haddii ay ay ku dhalin goob caafimaad aad iyo aad noocyo fara badan oo saameyn ah ka dhalan karto oo haweenka iyo intaba iyo cunuga la- labadaba iyo macala qoyskaba naftiisa islaantan markay isbitaalka ku dhasho oo safe delivery waxaa la yidhaahdaa macnaha ay marto oo si mataqaanaa aqoon loo leeyahay oo qalab karkarsan oo macnaha nidaamkii looga looga dhalin lahaa eh meeshii lagu dhalin lahaa qofkii ka dhalin lahaa daawadii maxay aheedii ee, waxaasoo dhan ayaa horto ayaa waayeysaa saameynta ka dhalan karta markii ay xaafadda lagu dhaliyo waxaa kale aqoon bay waynaysaa qofka oo xaafadda lagu dhaliyo alle dhakhaatiirta markay ka dhaliyaan islaanta in laga dhaliyo laga tuuro oo laiska tuuro ma aha waxaa waye aqoon kororsiya loo sameeyaa naas nuujintaa lagala hadlaa ee, maxay aheyd xanaanada ayada iyo cunuga lagala hadlaa cuntooyinka lagu dhiirigelinaya wax ka heli laheyd iyo nafaqadaas mataqaanaa sidaas ayada ayaa ay horta maxay aheyd ku waayn kartaa marka ayada qofka asagoo xaafadda ku dhali marka aqoontaas daawadaas daryeelkaas wax walbaa meesha ka baxaya
doctor aadayd mahadsan tahay maxaa ka mid ah waxyaabaha dhibaatooyinkan iyo caqabadahan haysta dumarka inta badanna bulshada soomaaliyeed ay sameeyaan sidee looga feejignaan karaa waxyaalaha dumarka looga feejignaan kara waxaa ka mid a in wacyigelin fara badan la siiyo bulshadu isbitaal deliveryga dhalmada isbitaalka waa in sare loo soo qaadaa hadda meelaha waan taqaanaa iyo waa lagu liitaa waan ogahay wax badan baan booskoodii taagneen marka waa in shaqaale loo sameeyaa waa in booqashooyinka mataqaana afarti ay haweenka dhammaystaan waa in shaqaale ka shaqeeya oo c h w iyo qolooyin umuliso iyo wax walba loo sameeyaa waa in laga wacyigeliyaa mataqaanaa ku dhalidii isbitaalka waa in loo wacyogeliyo oo aqoon laga siiyo iyo halista ay leedahay mataqaanaa maxay aheedii in xaafadda lagu dhalo halista ay leedahay marka dad aqoon u leh oo u taba badan adiga takhaatiir bay ahaan len dadka xaafadaha weeday takhaatiir way ma ma aha waa shaqaala u tababaran macnaha in lagu soo dhalo isbitaalka wacyigelinteeda iyo saameynta ka dhalan karto iyo wax walbaba mataqaanaa dadka noocaas oo ugu xirfadaysan uu tababaran in mataqaanaa loo shaqaaleysiiyo oo haweenka uur kale macnaha record laga hela oo bugaagta uureyda la siiyo oo lagu dadaalo afarta booqasho inay dhammeeyaan kadibna isbitaalka inay kusoo dhalaan goolka ugu dambe eh ay tahay marka si ilmihii haweenkii dhalmo nadiif ay u maraan ilmihii islamarkaa goobtaa lagu tallaalo maxay ahaydii naasnuujintii iyo nidaamkeedii laga casriyeeyo oo looga wacyogeliyo oo marka qof tallaalan oo si fiican looga dhali oo maxay ahaydii aqoon ku filana sidii cunugii iyo naasnuujintii haysata ay isbitaalka ugu baxdo ayaa marka ayaa horta feejignaanta looga feejignaan karaa ama looga hortagi karaa in xaafadaha ay kusoo dhalaan haweenka waa tahay baaqaaga ugu dambe muxuu yahay aada u jeedin lahayd hooyooyinka ku dhala guryaha islamarkaana aanan imaanin xarumaha caafimaad baaqayga marka ugu dambeeyo waa in isbitaalka ay ku soo dhalaan haweenka kow waa in laga gacan siiya oo ambalaasa mataqaanaa soo qaado loo yeela oo arintaas loo fududeeyo kusoo dhalida isbitaalka ayagana waxaa ugu baaqaa dhinaca kale ee caafimaadka u shaqeeyo in mataqaanaa ay ayagana sidaas ayaga ay u sameeyaan iyo sidii kusoo gaari lahayd islaanta isbitaalka loo fududeeyo haweenka dhalayn in lasoo xiriiraan maxay ambalaasta iyo qeybta caafimaadka iyo sifa mataqaanaa isbitaalka ay ugu dhalaan imaashahoodana looga soo gacan siiyo tan kale ee goobta caafimaadka waan ognahay wax badan oo haweenka umulaya ku wanaagsan ayaa iska jiro in dhalasho la sii ahaan lahayd dhalashadii lagama bixiyo meeshaan in bustooyin iyo beshan iyo waxyaalaha iyo saabuunta ee waxaa la sii way iska tahay waxaasoo dhanna hadda meelo badan ay ka muuqanin oo hadda ka jirin marka ayagana hadduu ilaahay gacanta wax usoo geliya ee wasaaradaha iyo waxyaalaha iyo caafimaadka ee ku lug leh in howsha ay diiradda saaraan sifa maxay aheedii haweenkii ay ugu dhiiradaan inay isbitaalka kusoo dhalaan oo gacan qabashada iyo nadaafada iyo waxyaalaha gurigooda ay kula laabanayaan ayaga naftooda ay ka helaan markii laga soo tagay in laga dhaliyo oo dhakhtar helaan markii laga soo tagay intaas in lagu kaalmeeyana waa waxyaalaha loo baahan yahay waa yihiin marka ugu dambeyntii waxaan mahad usoo jeedinayaa saqaalaha sanguuni oo aada iyo aada u og waxyaalaha fangorta ee bulshada ay leedahay ayagoon lagu tababarin ayagoon loo soo sheegin ayagoon loo soo calaancelin ayagoon la dhihin meesha kasoo bal bulshada ha looga sheego ayaga gartaan oo raadiyaan ciddi ku haboon oo ku hadli ka hadli lahayd oo sidaa waqtiga u geliyaan ayagan aada iyo aada u mahadsan yihiin inta i dhegaysanaysana insha allahu ayagana waa inay la soo xiriiraan isbitaalka oy sida haweenka ugu soo dhali lahaayeen ay ayagana xooga saaraan bismillahi raxmaan raxiim doctor aadan soo dhawow ee waxaad iga warbixisaa ee dhibaatada ka dhalan karta ee haweenka ku dhala ee guryaha islamarkaanaan imaanin ee goobaha caafimaad bacda sanguni meelay joogaanba way- way mahadsanyihiin sida xaqiiqda ah eh, dhibaato intee la-eg ayaa ka dhalan karaa haweenka een, ku umula een, xaafadaha een, halkii ay ugu umili lahaayeen xarumaha caafimaadka een, ee loogu talagalay in loogu adeego hooyada badanaa een, xarumaha caafimaadka ee loogu talagalay een, hooyooyinka dhallaanka ah haddana waxaa jira haween badan oo xiliyada dhal- dhal- een, dhalinta ama ay dhalayeen aan tegin goobaha caafimaadka kana doorbida inay guryahooda ku dhalaan ayagoo adeegsanaya umliso een, oo ah micnaha dhaqameed ama sana dhaqanba caada sida soomaalida caadiga ay u tahay umliso umliso ma aha dhakhtarad ama doctor maaha waa waxa caadiyan ama dumarka ama hablaha soomaaliyeed ay sameyseen Eh, marka een, badanaa taa ayay ka doorbidaan waxayna haweenka guryaha ku umula qaarkood ay la kulmaan caqabado een, kala duwan sida inay hooyadu ade- ay ay micnaha een, haddii ay umusho ay dhiig baxdo oo dhiig bax fara badan u imaado inaysan waqtigaasi helin adeega caafimaadka ee ay u baahneed inta badan dumarka ku nool meelaha miyiga ah iyo een, deegaanada aan horumarsaneyn waxaa adag inay fahmaan muhiimadda ay leedahay inay ku dhalaan micnaha xarumaha caafimaadka ah marka caqabada fara badan ay leedahay umilitaanka ay hamlaha ku umilayiin een, een, inay micnaha ay ku umulaan een, micnaha een, een, xaafadaha ama guryaha waxaa ugu habboon in micnaha loo soo qaado haweenka umulaysa een, goobaha caafimaadka sida micnaha een, loola socdo een, xaaladeeda caafimaad hadday u baahato nooc kasta oo adeeg ah oo micnaha gargaar ay u baahato badanaa waxaana sababa inay hablaha ay guryaha ku umulaan khaasatan een, tuulooyinka ayna dhaqaatiir joogin ama ay gawaari eh, emergency lagu soo qaaday ay jirin xiliyaha roobabka ayaaba ugu sii badan mararkuu jidiidka iyo xirihiin een, hablaha miyiga joogo badanaa saa ay ku umulaan tii uu ilaahay u badbaadiyey moogi dhibaato fara badan iyo caqabada fara badan ay micnaha keentaa ama ay kala kulmaan een, ku umulitaanka ay ku ulmay- ku umulaayiin een, goobaha een, ishayga aan joogin dhaqaatiirta ama goobaha caafimaadka waa tahay doctor aadid mahadsan tahay ee maxaad u fari lahayd marka mise aada ugu baaqi lahayd ee hooyooyinka ee soomaaliyeed ee guryaha ku umala waxaan fari lahaa dhammaan een, hablaha een, soomaaliyeed meelay joogaanba inay caafimaadkooda ay la socdaan een, waqtigoodii een, dhalmadii xilligay diyaar tahay inay ka ag dhowaadaan een, goobaha caafimaadka een, dhallaankooda yaraa caloosha ugu jiray een, ilaah baa micnaha u haya een, gargaar ay mar walba ay u- micnaha ula tacaali lahaayeen si ayaga iyo cunugii caloosha ku jiray bay u helaan een, een, isha gargaar caafimaad gargaarka caafimaadka ah waa waxay alla uu usoo diray biniaadanka oo meel micnaha qaaran laga helo Een, hablaha miyiga joogo een, fariin waxaa muhiim ah in la gaarsiiyo inayba ay xilligii umilaadka uu dhiman yahay waqtigooda aan la gaarin ama bil ama saac waqti uu ka dhiman yahay inay ay imaadaan goobaha caafimaadka oo magaalooyinka meelaha ay dhaqaatiirta ama isbitaalada ay jiraan ay imaadaan marar badan ayaa laga wacyigeliyay arrinta ayada ah ee bulshada khaasatan ee bulshada reer robley Een, hase ahaatee een, weli waxaa jira caqabada fara badan oo weli dadkii een, boqolkiiba een, afartan ama konton inaysan fahmin een, goobaha caafimaadka oo lagu umulo Een, hablaha dhammaantood waxaan fari lahaa inay la socdaan caafimaadkooda guud oo xilligii umulaadka ay imaadaan een, goobaha caafimaadka sifa micnaha ay u helaan ga- daawooyin kala duwan dhaqaatiir tayeelah ayaa joogto marka een, la socda caafimaadkin dhammaantiin guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijka caafimaadka ee aad kala socoteen raadiyaha sanguni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhoble iyo nawaaxigeeda barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyay islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah dib ugu kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo carradeena hala iseeyo ururka caafimaadka ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada cawdaane midnaan cayrinaynin oo muxaradiina ha la ciseeyo